Ra-iisul wasaarihii Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarka ayaa baaq nabadeed waxa uu u diray beelaha ku dagaalamaya deegaanka hawdka ee Soomaaliya. Cumar Cabdirashiid ayaa waxa uu sheegay in dagaalkaasi uu soo noqnoqday uu markiisii hore ka bilowday duruufaha miyiga ee xoola dhaqatada ah balse hadda uu soo labakacliyey gaabis ku yimid fulinta heshiiskii laga galay xalinta khilaafkii hore ee salka u ahaa jaamac buulle jaamac oo washington jooga ayaana waxa uu u sharxaya ugu horreynta dagaalku waxa uu yahay runtii waa dagaal hadda ka hor dhacay dad la iska laayay muddona soo noqnoqday runtii waxaan rabaa inaan ummadii dhimatana uga tacsiyeeyo waxay dad ka dhinteen allah naxariisto dee dagaal mid baa ku dhintay wiilkuma dhasho dadkan ooda iskaga deegaanadaas magacaley iyo meelahaas hadda ku dagaalay muddona bahashan ay soo noqnoqotay waxaan rabaa inaan baaq u diro aan idhaahdo runtii dee dagaal maanta waxa weeye inuu dad idinka laayo qawuraha un inaad badisaan maahane wax wanaaga uu keenayo inuusan jirin loo baahan yahay in gacan bira iyo runtii lagu qabto ismada iyo uqaasha iyo labada dhinac ee runtii ah guryihii ay ka guceen nabadda iyo iyo xalka inay iyaguna runtii kordhiyaan dadaalkay wadaan runtii dowladda puntland iyo ayagana dadaalkay wadaan runtii gacan lagu siiyo dagaalka kan waa haddii aanan hadda runtii markaan loo soo jeesano gacan lagu qaban waxaa laga yaabaa inuu sii reebo yani dhibaatooyin aan aan hadowdii xal badan loo heli karin waya xalka waana u imaanaynaaye xalka waana u imaanaynaaye waxaad bal faahfaahin naga siisaa waxa uu ku salaysan yahay dagaalka runtii dagaalkan dee dagaalku waa isku taqaanaa miyiga jira oo sida uu markasta dadku waxa weeye laba dhib baa taagan dagaalka midna waxa waaye wixii markii hore sababay dagaalkan inuu bilaawdaba oo adigu hadee undaxoole iyo arrimahaas iyo degaan iyo la xidhiidha midda labaad waxa weye dagaalka marka dadka la iska laayo cogdada uu reebo iyo hadba dhibaatadaas marka laba dhibaato xalinteeda meeshan taalo mid waxa weye wixii uu ku bilowday oo iyagoo aan weli la xalin haddana dhibaatooyinkii dhacay iyo dilkii iyo dee martii iyo dhibaatooyinkaasna ay weli hadda u baahan yihin ayadan in la xaliyo marka waxa weye in wakti la siiyo waay la istaajo gacan bira lagu qabto yani labadaas arrinba loo soo jeesto sida loo xalin lahaa waayahay gacan bira in lagu qabto arrintana la xaliya ayaa tidhi marka sida aad carabka ku dhufatayna oday dhaqameedyada iyo maamulka puntlandba waa ay ku jiraan oo inay wax ka qabtaan ayay doonayaan maxaad tabaysaa oo aad is leedahay way maqan yihiin oo codkaada wuu ku siyaadinayaa waxaan isleeyahay dee runtii hadda ku hor waxaa moodaa in aanan xoog la saarin markii horeto dagaalka la istaajiyey waxyaabihii lagu heshiiyey ee lagu talagalay in magtaas iyo waxaan in lasoo afjaro waxyaabahaas oo dhan baa jiitamay marka waxa weye sideeda markastoo ay wax jiitamaanba waxaan isleeyahay inay keeni karto dad kaleeto hadda waxaan qabaa in cuqaasho kaleeto culmaadiinta dadka ganacsatada ee deegaanka degan in runtii laga wada qayb qaato heshiiskan marka la heshiiyo in wax allah wixii lagu heshiiyo hirgelinteeda aan loo deyn keliya labada reer ee hadda ku dagaala laakiin laga qaybgeliyo runtii deegaankaas dadka degan oo dhan ama ha ahaato ganacsato ama siyaasiyiin ha aadan ama qaashaadan sidii hirgelinteeda loo dadejin lahaa loona sugi lahaa inaan madaminta dad ay ku dhigan meesha ah waa tahay waxaan filayaa inay si fiican kuu maqlayaan mudane cumar cabdirashiid haddaanu intaa kaga gudubno baaqaaga waxaa gebagaba ku jira sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka oo dhinacyo badan laga fiirin karo aragtidaada soomaalidu sanad noocee ayuu u ahaa runtii dee anigu waxaan isleeyahay sanadka kan fursado badan oo anigu waxaan isleeyahay dee laga faa'iidaysan karo oo runtii dalka lagu horumarin karana waa jireen arrimo badan oo aan loo baahnayn runtii in ay dhacaan ama runtii ama ha ahaadaan colaado siyaasadeed ama ha ahaadaan arrimo federaalka hoseeya ama ha ahaadaan arrimo amniga sideedao laga gaabinayo waxyaabahaasoo dhan runtii waxaan isleeyahay sanadka kan caqabada waxay ku noqdeen dalka kan inuu hore u socdo hawa ugu darnaa hadda arrimihii siyaasadihii maalintii maalihii ugu dambeysay dhacayay waxaan leeyahay haddii la yidhaahdo iyo wixii dhib ah allah naga xog allah soomaaliya ka qabto sanadka cusub waxaa loo baahan yahay in lala yimaado fakra cusub iyo sidii maaragtay meesha waxa waaye sideedaba haddii maanta roobab da-aan oo biyada dhacan fursad beer lagu beerta imaanaysa laakiin hal la beerto waxa lasoo saarto waa arrin kale marka fursado badan oo u hiilanayay in dowladda iyo dalka soomaaliyeed ay kaga gudbaan maaragtay xaaladda ay taagan yihiin ayaa jira adduunka ka jira laakiin dowladda soomaaliyeed ayaa runtii arrimahaas aan isleeyahay kaga faa'iidaysan adoo adoo soo gaabinayo hal iyo laba nooga taabo fursadaha jiro oo adduunka iyo gudahaba ka jira oo ay dowladdu ka gaabisay adduunku horta dee waa isku og tahay xaaladda reer jumaalaa jirta oo runtii hadda soomaaliya yani adduunku usoo jeedo in soomaaliya maaragtay iyo meelihii kaleeto hadda dagaalo badan dalalka yemen arrinta libiya arrimaha suuriya oo kulli iska soo daray iyo soomaaliya oo adigu hadee doorashooyin dhacayeen hadda intii ugu dambeysay tumarooyinka dambeysay yani hirdaba dhacayeen si wanaagsan u socoto oo adduunku hadda u arkay keiska soomaaliya inuu noqon karo keis lagu maaragtay soo rogo wadamada kaleeto hadda dagaalka ka taagan yihiin ugu dambayntii cumar cabdirashiid soomaalida waxay ku maamaahdaa fuley xantii ma moodo hadda baaq nabadeed ayaa diraysay arrinta siyaasadda marka la yidhahdana nabadeynteeda waxaa la yidhaahdaa oy soomaalidu kugu xamataa inaad hadda carqaladaha jira aad ka mid tahay adigoo ah ra-iisul wasaarihii hore ee dalka musharax madaxweyne wiilkii allah u naxariistay madaxweynihii labaad ee jamhuuriyadda soomaaliya in aad sanatarna tahay haddana waddan shisheeye aad u shaqayso oo gacantaad la leedahay arrintaas ugu horeyn maxaa ka jiro haddii ay wax ka jiraanna maxaad ka bedeli kartaa digo horta waa fiicantahay inaad su-aasha iskatid horta waddan shisheeya oo loo shaqeeyo ama aniga aan u shaqeeyo haba yaraatee ma jirto waddanka kan la leeyahay hadda waa joogtaa waa degan tahayna madaxweyne kaleeto iyo ra-isul wasaare kaleeto ayaa iyagan degan wax hadda shaqo ay ka sameeyaanna ma jirto anigan deganaasho iyo hase ahaatee waxyaabaha hadda runtii kusoo zaaciday siyaasadda soomaaliya sanadkan aan soo gudagnay waxa weye waxaan markaan anigu aan leeyahay inay tahay fasaxaad siyaasadeed oo ah qof alla qofkii ka fakar duwan xadka wax u socdaan ama ka hadla arrimo jira ee dhaha war arrintaasaas in sideedaba laisugu tago oo qofkaas laisku dayo in la gaaleeyo maana fakar runtii dadkan al-shabaabka ay ku dhaqmaan waxaan anigu runtii soo jeedinaya aan umad soomaaliyadna runtii leeyahay waxa weye war annaga siyaasiyiina nahay wixii hadla jira iyo xaaladiisa markasta waan ka hadlaynaa ama dowladda mar aan la fakar noqon wixii dowladda kusaabsan doonaa waa la fakar noqonayna waan ku raacayna wixii kaleetana fakarkeedaan ka diyaarinayna laakiin waxaan mudnayn oo mar kasta aan mudnayn waxa weye fakarkan ah sida hadda ay diinta u isticmaashay nimankan al-shabaab ee ah qofkii annaga naga fakar duwan hala gaaleeyo kadibna dhiigiisa hala baneeyo in yani siyaasadda soomaaliyeed dhaqan noocaasa la keeno oo hadba qofkii ka fakar duwan yani laisku dayo in la gaaleeyo oo la yidhaahdo dee qofkaasi waa dhib wadaa carqabad wadaa qalandumaysa wad waxaasoo dhan waxa weye horta dhaqan hadda sanadkan kusoo zaadaysa soomaaliya